أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah bakool ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar qaraxa ku beegsaday sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka musaafurka ee isticmaala deegaanada dhacduleedka magaalada xudur warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariyaha oo caawa baahiyey qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiye xasan gurguurte oo imaaraadka carabta kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan oo shaaciyey inuu hakad ku yimid heshiiskii xaaraanta ahaa ay la galeen dowladda xabashida etoobiya haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa dib u dhaca heshiiskaasi faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada oo weerar afka ku qaaday murtad xasan gurguurte kuna tilmaamay keligistalis jabhadda faana oo galada qaramada midoobey ee midowda afrika ka codsatay in ciidamo nabad ilaalineed la geeyo etoobiya waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa wilaayad islaamigaha ee bakool oo munaasabad heer sare u qabatay macallimiinta degmada xudur kuwaas oo baranaya xifdiga qur-aanka tasxiixa iyo qayb ka mid ah culuumulqur'aan qodobadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan ceeladaan internetka ku leenahay ee laafistariimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar qaraxa la bartilmaameysaday sarkaal caan ku ahaa dhibaateynta dadka safarka ah qodobkaas iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiye xasan gurgurta oo imaaraadka kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guud marka miregaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar qaraxa ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur ee wilaayada bakool qaraxa ayaa waxa uu haleelay sarkaal murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey kaare gube waxaana uu ka go-ay murtadkaasi sarkaalka ah labada lugood murtadkan ayaa caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah si gaar ahna kuwa musaafiriinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa jabahadda faano oo qaramada midoobay iyo midowda afrika ka codsatay in ciidamo nabad ilaalineed la geeyo etoobiya xilli ay meel xun gaartay colaadda hubaysan ee ka halowsan waddanka itoobiya ay qaar ka mid ah qowmiyadaha ugu tunka weyn waddankaasi waxay codsanayaan in dalkaasi loo diro ciidamo shisheeye mas-uul sare oo ka tirsan jabhadda axmaarada faano ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalinna si deg deg ah loo geeyo etoobiya sababo la xiriira xasuuqa daran ee ay shacabku kala kulmayaan nidaamka abiy axmed sida uu hadalka u dhigay asres mari daramtey oo ka mid ah hogaamiyaasha faano ayaa waxaa loogu yeero qaramada midoobay igaad iyo midooda afrika ugu baaqay in ay soo farageliyaan xaaladda murugsan ee etoobiya ayna diraan ciidamo nabad ilaalineed gobolka xamaarada ayuu sheegay in ay ka jirto xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah wuxuuna gobolka ku sugan yahay xaalad dagaal oo adag muddo hal sanaha taasi oo keentay dhimashada kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin qof mas-uuliyiinta jabhadda faano waxay ka shanqariyeen kufsiga kumanaan dumar ah iyo afduubka dad kale oo badan wuxuuna falalkan ku eedeeyey ciidamada nidaamka abiy axmed codsigan cusub ee ka yimid kooxda faano ayaa ku soo aadayaa xilli duqaymo ka dhacay ismaamulka amhara lagu dilay boqolaal qof oo rayida herdanka colaadeed ee etoobiya ka jira ayaa fasiraad ka bixinaya sida ay isku gumaadayaan qowmiyadaha kala diimaha ah iyo nidaamka abiy axmed lama oga sida ay qaramada midoobay iyo midowda afrika uga jawaabi doonaan dalabka ka yimid mucaaradka hubaysan ee etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo imaaraadka kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo tan iyo markii uu sanadkan bilowday gelaysay heshiisyo sharci darro ah oo lagu boobayo kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayaa mar kale gashay heshiis imaaraadka carabta u ogolaanaya in uu boobo kheyraadka kalluunka ee ka buuxa xeebaha soomaaliya dowladda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho waxaa heshiiskaasi u saxiixay murtadka ugu magacaaban wasiirka kalluumaysiga axmed xasan aadan kaasi oo heshiis rasmi ah la galay shirkadda dekedaha abudubay ee lagu magacaabo abudabi bortis group kooxda riddadu waxay sheegtay in heshiiskan uu yahay mid dhigayo in shirkadan imaaraatiga ay horumariso dekedaha kalluumaysiga dhisto xarumo iyo saldhigyo kormeer ku sameeya kalluumaysiga soomaaliya iyo in la dhiso dekado kalluumaysi sida ay hadalka u dhigtay waxaan doonaynaa inaan baarno fursadaha taageerada horumarinta dhaqaalaha soomaaliya annagoo dejinaynaa qorshayaal maalgashi iyo iskaashi ku saabsan dekadaha adeegyada badda iyo qeybta kalluumaysiga waxaa sidaas yidhi maxamed jumca al-shamisi oo ah maareeyaha guud ee kooxda dekadaha ee abudubay kooxda riddada ayaa sidoo kale heshiisyo sharci darro ah oo dhanka badda kula jirta dowlado kale kuwaasoo ay ugu dambeysay dowladda riddada ah ee masar waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan gaar ahaan tan maraykanka waxay ahayd muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ee dadka ameerikaanka ah isticmaalaan kuwaasi oo muujinayay laba sanduuq oo ka mid ah kuwa codbixinta doorashooyin gaaleedka waddankaasi oo uu dab qabsaday muuqaalada lasoo bandhigay ayaa muujinaya laba sanduuq oo codbixin oo kala yaalay gobolada oregon iyo washington in ay gubteen fiidiyooyada la helay ayaa muujinayay boqolaal waraaqo codbixin ah oo gubanaya ciidanka booliska oo arrintaasi ka hadlay waxay sheegeen in uu jiro qalab laga shakiyey oo laga helay agagaarka sanaadiiqda codbixinta xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa nagaynta aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى kataab ikhbaariyaha ayaa caawa baahisay qaybta koowaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri waxaa qaybtan koowaad lagu soo qaadanayaa muuqaalka deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kusoo dhowaada muuqaalka uu baahiyey kataab ikhbaariya
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين أخي في الله سر في الخالدين
maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jubbada hoose wilaayada islaamka ayaan u imaanay oo xamaalada zakada adkaan la qaybinaya faxaan waxaa la isiiyey afar neef oo ari ah waan ku faraxsanahay وداعا يا أخا التقوى وداعا إلى اللقيا بدار المتقين وجدت التوحيد لتنفع عنك شيطان المعين وداعا يا magaciga aadan maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa meesha la yidhaahdo weelmaaro Ee, waxaan ka helay meesha naf geel ah ayaan ka helay waan ku faraxsanahay sakaawaadka wixii xaqeega nasiibkayga alla ka dhiga waan ku faraxsanahay قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني magacayga waxaa layidhaha cabdulaahi cabdimayow waxaa la siiyey neef lo ah waa ku faraxsana waa ilaahay aan ku mahadayaa walaa- walaayadaan ku mahadayaa markii igu horreysayna waa alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsana waa ku qanacsana alxamdulilah rabbi alcaalamiin
بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad aad u mahadsantahay bashiir in diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza in saacadihii lasoo dhaafayna waxa ay geysteen weeraro wuxushnimo In sida ay wararku sheegayaan bashiirow waxaa la beegsaday goob madaraso ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taalla xaafadda baytulaahiya in ilaa sagaashan iyo saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayntaas halkay ku dhaawacmeen afartan kale diyaaradaha dagaalka ciidanka sahaynada ayaa si bareer ah waxay u beegsadeen dadkaasi in iyadoo sidoo kale duqaymo kala duwan laga soo warinayo deegaanada qidaaca in ka badan boqol ruux ayaa la soo wariyey in tan iyo saaka sahaynadu ay dileen halka ay dhaawacmeen dad ka badan sagaashan iyo afar kale indhanka kale bashiirow saacadihii lasoo dhaafay taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu ku dhawaaqay in laga dilay afar isugu jirta askar iyo saraakiil kadib howlgal ka dhacay magaalada jabaaliya oo ay fuliyeen kooxaha muqaawamada filistiin in askarta la dilay waxaa ku jira hal sargaal ciidankan ayaana waxay ka mid ahayeen askarta sahaynada ah ee xasuuqa ka geysanayay waqooyiga qidaaca si gaar ah kuwa kumaandooska in ciidanka yuhuudda tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay qirsan yihiin in laga dilay toddoba boqol toddobaatan iyo lix askari kuwaasoo saddex boqol iyo lixdan iyo shan ka mid a lagu dilay dagaalada dhulka ah ee kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay dhankooda waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goob fariisin oo ahayd ciidanka sahaynada oo ku taalla mandiqada jaxrudiig ee dhacda bartamaha khidaaca sidoo kale muqaawamadu waxa ay burburiyeen taankiga nuuca meerkaafaha loo yaqaano kadib qarax xoggan oo lagula beegsaday bariga magaalada jabaaliya dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda isagana dhankiisa waxa uu sheegay in uu dhintay sargaal ka tirsan ciidankooda si gaar ah katiibada konton iyo labaad kaas oo lagu dhaawacay dagaallo toban maalin ka hor ka dhacay jabaaliya xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo hogaamiyaha maamulka ashaadalo dirirka ah ee somalilan ayaa shaaciyey inuu hakad ku yimid heshiiskii xaaraanta ahaa ay la galeen dowladda xabashida itoobiya murtad muuse biixi ayaa qiray inuu hakad galay heshiiskaasi sababo ku aadan kacdoonnadii dhinacyada kala duwan lahaa ee uu sababay is-afgaradka ay la galeen itoobiya xasan sheekh ayuu sheegay in dhul uusan xukumin uu doonayo in wax laga weydiiyo taasna ay tahay mid qalad ah waxaa keliya ay isku hayaanna ay tahay inuu isaga bixiyo badda soomaaliya aan dhegaysano codka murtad muuse biixi adaagiga waran qoladii nin wariyaasha warboobka wax kale kaa shaqaysaan maantana xagga jirtaa maantana xagga jirta laakiin anugu intaan awrayay halka jirtaa kuu sheegi halka wax maraya halkii u yaala u yaala weli lama seexin heshiiskii isfahamkii buu taagay waxaana loo qolo waliba agfiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la seexi lahaa inuu dhammaado muxuu u hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doonee laakiin waxaa ka kacay buuq badan garta cuyub ma taqaana cuyub u naq garta cuyub u naq ma taqaana hadda adin way garamaysaa oo garta kaale aragteen kaa leeyahay cuyub baa loo naqaa soo maha meelaa loo jooga baa laga fadkadiya xasan sheekh baa dagaal cilaamiyey oo qoladaa etoobiya isku qaaday mashkaladda m o u iyuu dhex yaalla adaan ku weydiinayaa xasan sheekh etoobiya isku qaad etoobiya cid bay heshiis la gashay soomaaliyad lahaa xasan wuxuu soomaaliyad ma aqaano ma arkaayo waa qol yaroo gool yaroo aniga kamid ma hadli karaa waxna weydiin maayo etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobaysaa buu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen marka etoobiya annagaa wada gabay ninka wax ka qaba annagaana soomaali wada ah dhulkan uu sheeganayo somalilan ka hadlayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afarista sano kala madax bannaan dhinaca kale mursad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda rajada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud waxa uu ku eedeeyey inuu yahay kaligiistalis isagoona sheegay in dalku u horseeday xaalad hubinta la'aan ah aan dhegaysana codka murtad shariif sheekh axmed xisbigii kacaanka xisbi oo ahay kaligiistalis oo ahay xisbigaa doorashada lagu aadaayey isagaana la dooranaya africa inteeda badan axsaaba ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya maxaa yeele dib inaan dib inaan ugu laabanno dictatoriyad dib inaan ugu laabanno nidaam kalitalisa lama aqbali karo soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorshiba inaan haddana dib ugu laabanno yani xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oon ra'yi lala bandhigi karin oo hadda aada maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay markayay tahay inay ka hadlaan waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasha axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas ee waxa la qorsheynaayo inay suuro galaana dhacaysa markaas kadib qayl iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bokool wilaayada islaamiga ee bokool ayaa munaasabad heer sara u qabatay macalimiinta degmada xudur kuwaas oo baranaya xifdiinta qur-aanka tasxiixa ee qayb ka mid a culuumulqur'aan xalqo loogu magacdaray salaaxudiin alayuubi ayaa waxa ay muddo siddeed bilooda ka socotay deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur tirada macalimiinta oo gaaraya ku dhawaad labaatan macalimiin ayaa muddadaasi faa'iidaystay qur-aanka xifdigiisa tasxiixa ee qayb ka mid ah culumta qur-aanka munaasabaddii lagu soo gebagabeynaya xalqada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka iyo culimo ugu horeyna waxaa kelimad qiima munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي أقمه النغانا نعموينكم فرح بضن لأي هدل كشيكي ومر كستب of kasta muslimkaana ilaahay isaga mahadnaga waajibkata islaamnimada ilaahayna sii nicmadun oo qur-aanka ilaahayna sii oo laka camal falaaw la hormariyo barashadiis iyo ka dhaqamowshay iyo difaacowjay iyo in laisku hukumo nintab ilaahayna waafaji aan ka mahadnagaana alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay aan mahadnagaana mayba ka sugugnaa magaalada garasweyne ee ka tirsan degmada xudur oo xaflad qalanjibin ah laka gobadi xalaqo salaaxudiin alayuubi laa raayay macalimiinta magaalada oo labaatameeyi karo dhowaad ka koobnaayeen lanta hiiliyaay qur-aankiiyo marka may ahaa ilaahay subxaana wa tacaala baray oo hortab xifdiisnaayeen wali yaroo ka dhadhiminaayo tasxiixgahay yalan dhammaystiraay tan haddaba bandhigsho aragaani ahaayta jazaahumullahu khayran allana juhdi badanga biyan dadaalen ilaahay miisaankiin hasanaadka sii kakaba ilaahayn ajar siin ku siibo may kale ogma hadnagaane marti sharafkii ha ku qiib galaan hafladun meelo dhadheer han ku safareen yoona way balana jazaahumullahu khayra jazaa oo odayaalkii malaaqidii iyo culimaadudiinkii iyo waalidiintii iyo dhammaan dadkii marka may ha ku qiib galaan guud ahaan rag iyo haweenba may balana jazaakumullahu khayra jazaa may kale ogma hadnagay mahad gaare bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala maktabu dacwa fii wilaayati bakool alislaamiya ilaahay ha barakaayo eediyeedaan mahadsiyin shaqadii oo lan edmadi haaytii marka may waa ummadun in la baro diinsha la baro oo may wahaa aqoontiya la dhiso haddii iyaalkii haado fadeen dadka weyn haddii haado fadeenba dhinac walba may waa jazaahumullahu khayran khudadii la dejiyey qorshagii la dejiyey la shalgaaday yoona mas-uuliyaddii oo goorta lan suri may balana jazaakumullahu khayran dadaalan dadaalkii halsii lama laabay may kale ogma hadnagay macalinka macalimiintu maalan ahaay oo tasiixiga hamarsiiyey muddo taqriiban siddeed bilood ama sagaal bilood may waa usa galanto ka haay sun way balana jazaahullahu khayra jazaa intaas markii aan ku guda walaalayaal qur'aanku may buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nasii min akbari nicami illaahi subxaanahu wa tacaala waaye laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان مركب بعض نمد أنك كبد بعدنا كهنو نجد كسهد أن تصيو قرآنكم وإلهي سبحانه وتعالى هدجي منزل كأه هو ملك الجبريل لهنديبي نبي الله محمد لهنديبي جيل بجيل كي قدام بيان هنسجد بيان إلى يومنا هذا ونجيك ما هو إسلام نمد أن هايسن كقصقنا هاب أنت أمبرنا نقل دنتجدكم مرتين نهار قرآنكم إلهي هاب أنت كسرنا توصلنا كان نهجا أسجو waa hagaha qofka muslimka ee maana ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankaasana si gaalada geek walka dhagamaan mahaysadan wal marka qabyo qoraal lu guraayo aan dhamaastir maane gacan ku sameeso bani aadan oo marka ki in ku humaay in shar badnaa inna sharra dawaabi inda allahi alladheena kafaru fahum la yu'minun ilaahi ari gaalati in shar badnaa ay tiyaa dastuur hadajidi iska dhagaana leey unu geek laakiin ma ilaahayna si quraan dhameystiran ما فرضنا في الكتاب من شيء والكست والقرآن على القرآن كنا تسلك على الدنيا كساب سنادي آخر كساب سنادي والكست ما إلهي القرآن كنا تحدك نعمة أسجيك إلهي وننسي إن إلهي إنك ما هنغنا قرآن كاس مرك ما يني كباهني مرك هذا قف مسلم هذا كتاب إلهي ما كين كباهني ما نقاب كذا نتقمص أولا إن هذا برد ثم إن هذا كعمل فل in aad gud bido dadka geesido aan shaagd in aad xukuntanto xukun shay aadan hoggaansanto wali reebow awaamirtiisa nawaahidiis iyo in aad difaacdo wali haka had guduga oo gaala aan kuwiinti iyo murtadiin iyo adow ilaahay iyo munaafiqiin in aad ku difaacdo intaas hadaha sheegni يا كتاب إلهي نينكو باهني جيك الحمد لله وأن والأنسرني إلهي سبحانه وتعالى القرآن كواني شرفي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يا إلهي أرمنا القرآن كواني بشرف يا النبي nabiyullaahi muxamed alla hadalay aad ii tolkaba sharafa singay may ka sharafa waasan tolka ka yaa quraanku ilaahay la ka sharafa waa bani aadan hoob sharaf deero kitaabka ilaahay ka sharafa waa ilaahay marka meeray wa innahu ladikru laka wa liqawmika wa sawfa tusaluun waan way sii weydiiyeen mana wal iswarsade quraanku ilaahayna sii wal iswarsade su'aalan nin dhiman barateena ka amal falaasay awaamirtiis qaadadaasay wali quraanka hor heebi ku hertay kitaabka ku weel dhatay meel lagnagada oo laga shalbahaw yakiin haayay mise maka ganacsanayna meelo huhuno aadi iyo urfi iyo wal marka sharaa islaamka khilaafsan iyo dastuur yak hukunta maasay wal iswarsade fasawfa tusaluun walaal yar marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka waan niicizay hadii uu geeka ana muslimiinta bariga afrika ku nool waa nicmadanka weyn ilaahayna si sharaad ilaahay oo la iska maamulahayo aboogaana ma helna abooshay ma helna abooshay labaatanaad ma helna tasma kitaab ilaahay oo xukuma xuduudul furiya galanta la gooya may leeyahay qofkii guurha mara yaa oo dhagax la gidila wazinaysid barnaamijkaas shareecadii oo kitaabkii oo dhaqan galow ma jarjar insha allahu tacaala ilaahayn ka mahadnagneen may ballana dadka muslimiinta ee wala horumar adduunye aakhare la ka helo waa kitaabkan allah subxaana wa tacaala ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin cumar bn khadaab radi allahu canhu markii amiiruulmu'miniin haay magaalada madiine lan usa ka dhaafay saxaabada ka mid ah magaaladun adi waalo ku ad rooglare yaa waaligii safaran bahi meelaan bahi lankoa ka dhaafi odoon haada jaray laha horey oo reer madiina odoon haada jari lu horeey yalan dhiibi magaaladii yalanka usiga ay ka dhaafi waaligiina safara isku baay waaligii oo safare iyo Umar oo amiirul muuminiin ah yaas aragan sheekha waad inta baka wareegayta magaalada madiina ay amiiran ku leeyahay ka dhaafti maaray lanko ibnu abza la raaha ka dhaafi ari marka ibnu abza lan la raw yaa ka dhaafi Umar maaray man ibnu abza hay hay ibnu abza ma ii ma gordaan markaas maaray mawlan min mawalihin dadkii oo maanar reer madiina odoonsada jarano ha horooyeen waaye muddi haada jari ama doon haada jari lama siin gordo wal ha horay laakiin hadda marka sameer heer madiina yalankiyo adoonsada jaran ha horayeen ya hadda amirin walay marka sameer innahu haafidun li kitaabillah war moojida kitaabka ilaahay lan hifdiisan boqol tomi afarta kor ku direeriye ya umar marka sameer inna allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin wala lak izu ma quraish ma nasab ma inna akramakum indallahi atqaakum marka lanka quraanka ilaahay kullama quraanka ilaahay uu dhawaanano ka amal falnano koron gaanano sharafnano cizeeynan ilaahay in cizeeya qabiilkaas laan dheer kasta haadoy dhaqaale kasta la haadoy qabiil meel kasta degan haadoy wariila ka fafaana jaray oo qabaayil ka faana jareen dhan la haadoy hooba kitaabka ilaahay ku gaabi meel raay sharaf male jazaakum allah khayran intaas markii aan gudub macallimiinta oo hadaha qalan jibiyeen may baxa kabiirayna muassasada iqra ee hada kogoran boork aragaytan muassasatu iqra waa xalaqadii toddobaad oo haddaha qalan jibiyaasu li halaqi siin koreey litaas halaqa iyo tan oo toddoba ee markii la iska daro taqriiban macallimiinta geega tajwiidka lagu saxay tasxiix marka hamareen hortaba quraanka gordaayeen markuu maasha allah mujawwidiin waa ilaa kor oo hadda muassasadaha saarti taqriiban macallimiin lama boqol ka dhawaad ah wal yar dhiman lama boqol wal yar dhiman juhdigaas sugahay marka insha Allah taala anta hadda wilaayada jarti iyo marka maana Saudi wali ka horeeyay xisaabay anta hadda wilaayada boqol goon lahan gooy marka insha Allah taala taas marka may batu siyaase in wilaayada ansurunta horumarinta kitaabka Allah subhanahu wa taala iyo ta'hiilinta macallimiinta in la ta'hiiliyo faaqidu shay la yudhi maalan goob tajwiid shay sahan hayna hada unug tajwiid ka soo ma hasaaro wal wali ka jaro shiife saas dartiiba may badoornay horta koow in la ta'hiili macallimiin wali tabartan aan la ka dadaalo waana mashruucaas sugahay socdo marxalo kale labaad ya jarti oo walaalo bilaabeen jazaahumullahu khayran maktabka dacwada iyo jimciidiisa oo isku duuban oo wilaayada qorsheeyay ya jarti oo ah marxalatul muraaqabati wal muhaasaba macallimiin in la muraaqabeeyo lala xisaabtamo la dabagalo wax soo saar joo la fiiriyo dugsiga ka meega ardaha ku galan jibidi meega sini furinyi barnaamijkaas jazaahumullahu khayran walaalaha ma ka bilaabeen dhinugu oo bariga wilaayada gaar ahaan tijeeglow iyo xudur qaybtii bara yalla ka bilaabo intan in mar walaa tahliil hadeeran aan malaya oo imtixaanad la qaaday oo taqyiim ah kaas may hay imtixaan taqyiim iyo qiimeyn ah macallimiin may loogaaday barnaamijkaas ba helan hayna aslan dad quraan ban gordaana la argay waan dugsi fadhi marka may waan insha Allah taala macallimiinta dad laakiin macallimiin ilaahay barakaaya gorasho horan la haynay quraankana xufaad haayeen insha Allah taala qaaliban dad yar markii loo quraaba quraanka gordaano macallimiin ay wahaayeen kaalanta isan muslimiinta ku eedantiin adow waxa ku galnay doorkaas usuga ay adkaayay may kala laha macallimiinta ikhlaas halka dadaalay walaa Allah dartis soo bagnagan may waxa adduunyo aakhir may ku dheefo walba faa'iido mal kala waqtiga kooban dartiye waalidiinta ana fursad ku faa'iideysado waalidiinay wayba ogaada sana macallin shaleedis wal mar barakor iyaalka walaa tajrubey la aragay la ogaadiyo hoobalaa macalimiinta dugsiyadiisa leeyahaa inta leeyaha unugunta mii dhowr sani dugsi dhigtaay shan sani dhigtaay qur-aankan ma hifdiina unni sababan ee maanaa unu dibin iska naganaan waalidiinta haddii unana macalanka may wahaa markii adag garabag nagad oo adag garab surunta oo intii ardayga fasah ka jaro iyo dirooga laha dhiso galanta laha kahaay oo asharka ka nagleer markaasa walbarade unuga laakiin wakhti yara maalinka la rooga kadibna may la raayi dahan bay hoob markaas dhedheeliyo may la raayi banooniyo wal hadda maana maala yacni ka mashquulo dhibshe walata insha allahu tacaala waalidiinta way ballanaa doorkin gaada mas-uuliyadaas in saaran qiyaamo ilaahay aan warsade mas-uuliyadaas insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kelimadii intaasaa ka gebagabaana xafladiina intaasaan inkirinta insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale meesha bandhig cajiib ah ayaa ka dhacay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عباد الله لقد من الله علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها ألم يقل الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولو تأملنا فيما ورد من الفضائل لهذا الكتاب العزيز لرأينا عجبا فهو الكتاب الذي لو أنزل على الجبال الرواسي لتصدعت وخشعت قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن كان على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الشيخ الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقالوا القرآن عذبا وسلسلا وكل مظلوم فلية ما إلا بضم شافتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح الروح بالفتح فمي إذ الحروف إن تكن محركا يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الأليف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القريء لن تنطبقا شفاؤه بالضم كن محققا لأنه منتقص مضمى والواجب النطق به متمى sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadaasi mid ka mid ah golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bakool madin koreyta maang mahanagay rabbi subxaana wa tacaala oon khalgayn abuuri adduunkan dhan isu maamulaw yam haddii soo meelbanka kaan yang mahanagee madalamaad maang mahanagay حركة شباب المجاهدين أو إلهي هن يندرى إلهي نين كني ماي يان مهن نغي ولا ليال مايوك دينا أنت حركة نغرالون كوين كهر سلين تالي wargab tangisan ma jarjartay lang aw heblow la raaw maadlan basku dhaafada maadlan haaday ama sheegay blow haaday idislinka seedayo lan ko kale siin akhyaar ba ha guraw an kooyo aw heblow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aw alaykum salaam wala dange lahay heya ada may fadaas islaanta ta fadee may ku fadaas saaray indhoosh fadee guraw ya akhyaar isaas meel arag jan ilaahay sin gadari yado saas lintaala yama ilaahay han geysay mujaahidiintan dhibaatadaasi dhan ilaahay sababtay oo yoo kasuuli insha allahu warkay maya ka kooba doona haddii ilaahay ogolaa dirdaaro ana maalimiinta iyo bulshada muslimiinta oo dhanba ana siyaw iyo haka kooba haddii ilaahay ogolaa madaan maalimiinta iyo kamari walaalayaal may barateen ilaahay diinshay iyo fahanteen walgeeka mana dad kale oon kasaan insha allahu hayaan iyo barateen ilmi ilaahay bedinkiinsa ingili mayl fade ee amal fala fade ani dadla baro fade diintii isin ilaahay san fahansiyey ee fadligan dheeri oo ilaahay san sii nimadan ilaahay san sii intiis ilaahay subxaana wa tacaala anka shukriidan shukri alla kudubna mayl fadeeya diintiyahayti guri kasta isan deeri kortaan ani deer seeka deere guri kasta mayka deerey maalamiinga etin maalin kasta ama konton unug ama walku badan aan haraysan wulaadi inti walaala ilaahay diinshay la fahansi la bara maalimiin ay mas-uuliyadaasan saaran meel oo may fadhiidana lafdhabar ee fadhiidan boosku sigee bo ilaahayna qiyaamasiin la xisaabtamee arrintaasaa isku fiiriya walaalayaa owlaadaanse ilaahay diinshay hay baroy ugu dambeynna goobta waxaa looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macallimiinta ما شاء فضي هدي له إذم معلمينتي على قدي تصحيح القرآن صلاح الدين الأيوبي عن لماتي امتحان كي لقادي درجاتي يشال شأنن درجة كوبت معلمينتي قال أفرمالو درجة الممتازة لها تعلمتن كسرهيتو معلنك كوبت ما يبواها معلن محمد أو المحمد ودرجة الممتاز معلنك معلمان ما يبواها يوسف مختار محمود مالنك سدهد ماي بوها محمد أحمد نورو مالنك أفراد ماي بوها مومن نورو علي أفرت أصقف ودرجة الممتاز كالنت كودو كالنت لما جيد جدا لها مالنك كود ماي بوها مالن علي ورسمة كوسو كان لما ماي بوها معلن محمد عبد الرحمن معلن كان سدهد ماي بوها معلن آدم محمد محمد نور مالنك أفراد ماي بوها معلن أحمد نورو محمد مالنك شناد ماي بوها يوسف محمد نور مالن يوسف مالنك لهاد ماي بوها معلن عبد الرحمن أحمد آدم أنتاس ما يبوها جيد جدا درجة سدهات أو جيد أه لما قفك جرت قفك كود ما يبوها معلن عبد الرحمن إبراهيم علي قفك لما ما يبوها معلن حسن آدم إبراهيم لما داس قفنا ما يبوها جيد درجة المقبول ما يبوها اللي قف قفك كود ما يبوها معلن يوسف علي محمد قفك لما ما يبوها معلن مصطفى محمد خير قفك سدهات معلن مرسل محمد عبد الرحمن قفك أفراد معلن أحمد عبد الله محمد قفك شنات معلن علي محمود علي قفك كلها معلن محمد خير محمد بوله ان شاء الله تعالى مركا ما بشارعها ان لان دي بنجر مركا ان شاء الله تعالى ما لي دردار ما مركا ان لي سي زياد guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb korarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين